ciidamada etoobiya iyo weliba kuwa eriteria ayaa qabsaday magaalada taariikhiga ah ee cadwa oo ku taalla gobolka lagu hirdamaya ee tigray sida uu sheegay howlwadeen arrimaha bani aadamnimada maalinta axaddii waxaanay tani imanaysaa iyadoo wadaxaajoodyo nabadeeda la filayo in ay dhinacyadan dagaalamaya ay yeeshaan cutubyo ka tirsan ciidamada etoobiya iyo kuwa eriteria ayaa qabsaday cadwa sabtidii xilli ciidamada tigraygu ay dib uga gurteen magaaladan kadib markii ay la kulmeen guuldarro weyn sida wakaaladda wararka associated bress uu sheegay howlwadeen arrimaha gargaarka duqayna dhinaca cirka ah ayaana jimcihii ka dhacday halkaasi taasoo sababtay dhimashada tiro aan sugnayn oo rayda sida laga soo xigtay howlwadeenkan arrimaha gargaarka ah oo magaciisa u qariyey sababa ammaan dartiis inay cadwa gacantooda ka baxdo waxay dhabarjab ku tahay hogaamiyaasha tigrey oo sidoo kale gacantooda ay ka baxeen dhowr magaalo maalmihii lasoo dhaafay dowladda federaalka etoobiya ayaa sheegtay salaasadii inay qabsatay magaalada muhiimka ah ee shire taasoo hooy u ah dadka dalka gudihiisa ku barakacay iyagoo sidoo kalena ku hanjabay inay qabsan doonaan garoommada diyaaradaha ee tigrey ciidamada eriteria ayaa ka barbar dagaalamaya ciidamada federaalka etoobiya ee dagaalka ka socda tigrey dalka koonfur afrika ayaa lagu wadaa inuu martigeliyo wadaxaajoodyo nabadeed oo ay garhwadeen ka yihiin midowda afrika kaasi oo mid ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda etoobiya uu sheegay inuu bilaabmi doono afar iyo labaatanka oktoobar balse midowda afrika ayaan iyagu baahin faahfaahinta ku aadan qorshaha wadahadallada haddii iyo weliba xilliga ay bilaabmayaan wadaxaajoodyada ayay ahayd inay bilaabmaan horraantii bishan oktoobar balse waxaa dib loogu dhigay sababo la xidhiidha dhinaca saadka iyo weliba farsamada diblomaasiyiinta reer galbeedka iyo weliba qaybaha kale ayaa soo dhoweeyey warka wadahadallada iyagoo ku boorriya dhinacyadu in ay isla qaataan xabad joojin degdega maalinimadii axaddiina baadariga bob francis ayaa dad isugu soo baxay fagaaraha saint peter ugu sheegay inuu la socdo walaaca joogtada ah ee xaaladda dagaalka dalkan ku yaalla geeska afrika golaha ammaankii qaramada midoobay ayaa khilaafkan etoobiya kaga wada hadlay kulan ay albaabadii u xidhan yihiin oo ay yeesheen jimcihii walow aanay war ka soo saarin maadaama ay ku kala qaybsan yihiin shan iyo tobanka xubnood xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa sheegay inuu aad uga warwarsan yahay wararka sheegaya dadka dhintay burburka duqaynta aana loo meeldayin iyo weliba tacadiyada bini'aadamnimada tan iyo markii dagaalku dib ugu holcay gobolkan tigrey ee bishii ogost kumanaana dibadbaxayaala ayaa sabtidii isugu soo baxay magaalada caasimadda ee adisababa kaasoo ah bannaanbaxay dowladdu baritaaraysay oo lagu cambaaraynayay dareenkan faragelin shisheeye oo ah arrimaha gudaha etoobiya war ka soo baxay xafiiska warbaahinta ee dowladda federaalka etoobiya axaddii ayaa lagu xusay in dibadbaxayaashu ay codkooda kor ugu qaadeen haybadda iyo sharafta etoobiya khilaafka oo bilaabmay ku dhowaada laba sanno ka hor ayaa ku fiday gobollada jaarka la ah ee canfarta iyo amxaarada xilli hogaamiyaasha tigraygu ay isu dayayaan inay jebiyaan xayiraadda saaran gobolkooda